gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararkeeda kuga hayn waxaa ka mid ah habraasaabka ismaamulka meer oo maanta iska difaacaysa eedeymaha loo soo jeediyey nurudiin xaaji oo maxkamadda geeyey dacwad ka dhan habraasaabkii hore ee ismaamulka nairobi iyo maamulka gobolka banaadir caasimada soomaaliya oo ka hadlay inay tallaabo ka qaadi doonaan gawaarida shilalka sababa ee magaalada muqdisho subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar kamid qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa arbaca taariikhdana waa sideed labaatanka bisha labay tobnaad labada kun labaatan iyo laba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaa dacwad ogidda wadanka ayaa racfaan ka qaadatay go-aan dhowaan kasoo baxay maxkamadda oo ahaa in barasaabkii hore ee ismaamulka nairobi mikesoonka aan lagu helin wax dembi ah oo la xiriira musuqu maasuq dhaqaale gaaraya labaatan milyan oo shilinka dalka waaxda ayaa waxay sheegtay inaynan ku qancin go-aanka maxkamadda kasoo baxay waxay ku doodeysaa in garsoorka kiiskan dhageysanaya aanu tixgelin cadeymo lala wadaagay xafiiska uu hogaaminayo nuuridiin xaaji ayaa intaasi ku daray in xaakinka uu go-aankiisa ku saleeyey dacwad la hordhigay toddobiiyo labaatankii bishii koowaad ee sanadkii labada kun iyo labaatankii iskuduwaha ammaanka ah ee gobolka xeebta dalka john helogata ayaa waxa uu sheegay in xero milatari oo kumeel gaar ah laga hirgelin doono aagga loo yaqaano bandhanguah ee ka tirsan ismaamulka lamu tani ayaa waxaa sidoo kale looga guul leeyahay in amniga lagu xoojiyo kadib weeraro halkaasi dhowaan ka dhacay oo lagu dilay laba qof habeenkii ay isniinta soo geleysay ayay ahayd markii weerarkaasi sidoo kale waa lagu gubay guryo dhowr ah iskuduwaha dowladda dhexe u qaabilsan gobolka xeebta ayaa qorshahan ka hadlay wale waliotenda yale matendo ya kihalifu ya juzi, tumezungumza na mtu wangu wa CID, tumekubaliana kwamba atafutwe kwa kila njia mpaka afanye nini. Tusiseme ati sijui ni kina nani, wala yule aliye mpiga yule mtu risasi, yule alipuli ile trigger, tunataka kumjua mwanajeshi wetu huyu mkuu wa majeshi hapa eh, eh, Colonel Tion amekubali kwamba ataweka eh, kikosi hapa mpaka tarehe kumi na tano kikosi hakitoki mpaka tumalize nini police station na askari wamefanya nini, wamefika.
mid ka mid ah hooyooyinka ku nool halka lagu magacaabo bandhangua ayaa iyaduna waxa ay walaac ka muujisay dhibaatada halkaasi la gaarsiiyey tunafahamiwa wakati tunalala. Niambie mama, ukiwa na watoto una utaenda vipi? Unaangalia mume wako wakati anawekwa chini, anachinjwa, uambiwe uangalie bwanako vyenye anaenda. Hebu angalia, hiyo ni husuni kiasi gani? Tunaomba sisi, tunaomba kama akina mama, tunaomba mpaka ninatoa machozi, kwa sababu sisi wamama tunahangaika. Tafadhali hii kilio kifike mwisho, tumechoka.
barasaafka ismaamulka laamo iisa timaame ayaa waxa uu dhankiisa dowladda dhexe ka codsaday inay soo afjirto falalka amni darro ee halkaasi kusoo noqnoqday na hii watu kuuawa, alafu wale wanafanya hii vitendo hawapatikani. Tunataka hayo mambo yakome, yule anayeua na yeye apatikane na sheria ichukue mkondo wake.
gudoomiyaha ismaamulka meeruha ee ay wakiilada golaha hoose ee dowla deegaankaasi xilqaadista ku sameeyeen kawira mwangaza ayaa waxaa maantay ay fursad u heli doontaa inay iska difaacdo eedeymaha loo soo jeediyey shalay ay ahayd markii ay beenisay eedeymaha ka dhanka ah ee la xiriira maamul xumada waa maalinkii labaad ee fadhi ay yeelanayaan guddi gaar ah oo ka kooban koyo toban xubnood kuwaasi oo aqalka sare u xil saaray in uu xaqiijiyo waxyaabaha ay ku eedeysan tahay kawira guddigan ayaa waxaa hogaaminaya senatarka ismaamulka kakameega boni khalwaale wuxuuna sheegay in si cadaalad ah ay iyaguna u gudan doonaan hawsha loo igmaday ee la xiriirta eedeymaha haweeneydaasi ay wajahayso
star fm ka dhagayso garbaxarey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
kadib shil gaaray oo khasaare dhimishiya dhaawac geystay oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale shilkan ayaa shalay ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka warta nabadda iyo howlwadaag ee caasimada muqdisho inta la xaqiijiyey shilkaasi waxaa ku geeriyootay gabar ardayad ahayd oo kasoo baxday jaamacad waxaana sidoo kale uu dhaawac kasoo gaaray dad tiradooda lagu sheegay ilaa toban ruux inay gaarayeen oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn aaga shilku ka dhacay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa sababaha ugu badan ee shilalka muqdisho ka dhaca waxa uu u sababeeyey inay tahay islamarkaana uu ku sheegay gawaarida duquubay ee iyagu markasta ciladoobaya wadooyinka oo aada u yaryar gawaarida wadooyinka lagu baakiminayo iyo sidoo kale jaamka magaalada oo aada u batay kadib markii gawaari iyo sidoo kale bajaaj aada u tiro badan ay gudaha magaalada ka howlgalaan waxa uu tilmaamay in ay guddiga gaadiidleyda la fariisteen mar kalena ay la fariisan doonaan si xal waara loogu helo dhibaatooyinka ka dhaca wadooyinka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaan halkan tacsiin garayaa intii ku dhimatay qoysaskooda iyo ehelkooda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inta dhaawacantayna waxaan allah ugu baryayaa inuu rabbi caafiyo insha allahu tacaala arrinka asiga waa arrin aan ka xunnahay runtii aadna runtii aan ugu shaqayn doono sidii wax looga qaban lahaa howlahaas oo runtii soona noqday oo aan runtii habboonayn sababteeduna ay tahay un gawaaridaas runtii oo ah gawaarid duqowday مثلا gaariga maanta shilka geystay wuxuu ahaa gaari xamuul ah oo kunrimoor ah misena fariintii soo goostay kaasoo dee dhibaatada maanta geystay oo isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka intaba gobolka banaadir waxa ugu qorshaysan arrintaas iyada inay ka qaadaan tilaabo degdeg ah horeyna runtii go-aam ay ugu soo saareen go-aamahaasna runtii waxaan rajaynayaa in la dabaqi doono sida u nasiixa badan leh insha allahu tacaala horta dhibka ugu badan wuxuu ka jiraa zaxmada magaalada oo runtii aad runtii usoo buux dhaafsatay oo shalay magaaladii ahayd maanta aysan ahayn gaaridii oo ayaguna dee faraha ka batay lagu daray bajaajta oo idanu dee tanki ka badatay matalan bajaajta nambarkaad ugu dambeeyay oo aan hayno waa nambar ku dhawaay lixdan kun kuwaasoo runtii aanan xataa si asluubaysan aan waddada u maraynin balaas gawaarida waaweyn ee duqoobay ayaguna lagu soo daynayay magaalada waxaa intaas sii dheer waddooyinkii ahaa waddooyin awalba yaryaraa yaa haddana waxaa la dhiganayaa baakinka baakinkaasoo runtii dhibaatada u weynna runtii qayb ka ah oo qof kasta oo rabo inuu iska dhigto meesha uu doono uusan iska saarayn mas-uuliyad qaabka mataqaanaa wadamarista ah iyo dhibaatada ka imaan karto waddada uu geeskeeda iska dhigtay gaariga asiga ah marka guddiyada gaadiidleyda ah horena waa loola fariistay hadda annagaka maamul ahaanna waxaan ugu dejisan hadduu ay baqadaro qorshayaal waxaan rabnaa in maalmaha soo socdo aan la fariisanno islamarkaasina aan siyaasad ka yeelanno bajaajtaas iyo sida loo xakamayn lahaa gaadiidka xamuulka ah sidii ayaguna mataqaanaa dee loo xakamayn lahaa oo gaadiid walba uu u qaadi lahaa tankiisa islamarkaasina gaariga mataqaanaa ii sheeg shaqaynayo loo eegi lahaa mataqaanaa dee ii sheeg badqabkiisa marka hore laakiin hadda waxaa muuqato in gaadiidkii wax oo runtii celinayaba inaysan jirinba yacni uu yahay fowqal qaanuun oo qof kasta wuxuu raba samaynayo way ay jirtay go-aankaasina hore uu soo baxay waxayna ahayd in la fuliyo hawshaasna ay dabagalaano qaybta taraafikada ah laakiin ma dhicin inkastoo aan aaminsanahay laftirkooda inay dadaal badan wadaan shaqo badan ay qabtaan oo duruufo adagna ay ku shaqeeyaan laakiin dadkii darwalada ahaa ayan ahayn kuwa u hogaansamayo shuruucda laakiin waxaan rajaynaynaa haatan wixii ka dambeeyo in sharciga la dabaqi doono qof kastana lagu xisaabtami doono gaariga uu wado iyo mootada uu wado isla markaasina cid kasta oo dhibaato geysata mas-uuliyadda inay yeelo doonto horey waxaa loo xadiday gawaarida xamuulka ee ka shaqeeya dekada inay noqdaan gawaari marka hore tayadooda ay wanaagsan tahay badqabkooda uu fiican yahay isla markaasina ay shaqeeyaan oo keliya xilliga habeenkii ah laakiin hadda ay noqotay wax iska furan oo socoto oo dee jaamka magaaladana runtii boqolkiiba boqol qayb weyn ka qaatay marka lagu daro bajaaj sidaa ah marka waxaan rajaynaynaa go-aanka asiga in dib loo soo celiyo lana hirgeliyo gobolka banaadir asigoo kaashanayo qaybta taraafikada booliska ah in shaqadaas iyadaa ah si dhaqso ah wax weyn looga qaban doono ilaah idin dowladii hore ee soomaaliya uu hogaaminayay maxaa cabdulaahi farmaajo ayaa waxa ay magaalada muqdisho ka mamnuucday in maalintii ay ka dhex shaqeeyaan gawaarida waaweyna xamuulka qaada kuwaasi iyagu dekada magaalada muqdisho xamuulka kala duwan kasoo qaada balse gawaaridaasi ayaa dib loo fasaxay iyagoo si caadiya hadda u shaqeeya islamarkaana gawaarida ugu badan ee shilalka muqdisho ka gala ayyihiin kuwa waaweyna xamuulka qaada ee dekada xamuulka kasoo qaada intooda badanna ah gawaari aada u daqoobay wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in al-shabaab ay isaga baxeen degmada galcad oo gobolkaasi ka tirsan halkaa oo ay tobannaankii sana ee lasoo dhaafay maamulayeen kadib markay kaabiga saareen ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashaday qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in al-shabaab markii ay degmada galcad ka baxayeen horey usii wateen inta badan shacabkii halkaasi ku noolaa ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa kaabiga ku haya dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi oo waa tobanaankii sano ee lasoo dhaafay ee al-shabaab ku maamulayeen ugu dambeyntiina golaha ammaanka ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa si kulol waxay u cambaarayeen amar ka soo baxay taalibaan waa kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ardayda gabdhaha ah ayayna go-aankaasi waxay kaga mamnuuceen in ay wax ka bartaan jaamacadaha dalkaasi golaha ammaanka ayaa bayaanka ay soo saareen waxay ku sheegeen inay khasab tahay in gabdhaha fursad buuxda loo siiyo arrimaha la xiriira tacliinta sidoo kale qaramada midoobay waxay cambaaraysay amarkii ay taalibaan dhowaan haweenka kaga mamnuuceen in ay ka shaqeeyaan hay-adaha maxalliga ah kuwa caalamiga iyo sidoo kale kuwa aan dowliga ahayn ee inji-ooyada loo yaqaano golahan oo ka kooban shan iyo toban xubnood ayaa hoosta ka wada xariiqay in go-aamada kooxda taalibaan laga dheehan karo in aysan tixgelineynin xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale xorriyadda aasaasiga ah waxay intaasi ku dareen in go-aanadan ay saameyn ku yeelan doonaan howlaha gargaarka ee laga fuliyo gudaha dalka afghanistan